dhowaan ayaa waxay ardayda fasalka sideedaad ay u fadhiistay imtixaanaadka qaranka waxaana la filayaa in mardhow u bilowdo imtixaanaadka qaranka ee dugsiyada sare ee dalka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka jubbaland iyo bahda waxbarashada ayaa si wada jira waxay fariin u direen ardayda wax ka barata dugsiyada ku yaala deegaanada dowlad goboleedka jubbaland waxayna oga digeen inay iskudayqash ay sameeyaan kaasoo aqabad ku ah hanaanka imtixaanka ee ardayga ciidamada ilaalinaya imtixaanka fasalka layo tobnaad ee sanaddusiyeedka waxaa laydinku aaminay imtixaankii qaranka waxaa laydinku aaminay imtixaankii soomaaliyeed oo dhan gaar ahaan reer jubbaland waxaa la rabaa awalba idinkoo amniga u xil saaraa haddana inaad si gaar ah uga shaqaysaan imtixaanka ilaalintiisa waxaana idinku boorinayaa adigoo aan cidna ku xadgudbin inaad shaqadaada siday tahay aad u gudatid oo aad haddii ilaahay idmo imtixaanka ka ilaalisid waxyaalaha qishkaa oo dhan haddii sistemka waxbarashada education systemka uu baabo waxaa dhacaysa si guud in uu wadankaasi dhaqaaqi waayo meesha wax laga dhiso akhlaaqda meesha ethicska iyo maaragtay valueska iyo qiyamka dadka laga dhiso waa waxbarashada tacliinta waalidka barbaarinta koowaad ee maarata ilmaha halkaas waxaan u baahannahay in aan soo dhisno dad aaminsan dalkooda iyo diintooda maaragtay waxa hagahayana uu yahay mabaadi islaam ay hagayaan waxaan u baahannahay oon codsanaynaa waalidku inay intaa nala fahmaan xilliga imtixaanaadka ku jiraan waxaan ugu degaynaa ama ku wargelinaynaa inay iska daayaan qashka qashka aaqari adduunba faa'iida ma laha ardaygana wuxuu u yahay dhibaato saa darteed waxaan rabnaa ardada soomaaliyeed gaar ahaan kuwa jubbaland oo maanta joogno aan la hadlayno waxaan ku wargelinaynaa qof walba gacantaada aamin maskaxdaada aamin kartidaada aamin buuggaaga aamin si ay noloshiinna aysan mugdu gelin oo caafimaadkiina ay mugdu gelin oo mustaqbalkiina uusan mugdu gelin